baxniintii cutubka shan iyo soddonaad markaasaa muuse isu soo ururiyey shirkii reer binu israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi kuwani waa erayadii rabbigu idinku amray inaad yeeshaan lix maalmood waa in la shaqeeyaa laakiinse maalinta toddobaad waa inay maalin quduusa idiin ahaataa oo waa sabti nashasho oo rabbiga loo nasto oo ku alla kii maalintaas shuqul qabta waa in nafta laga qaadaa oo maalin kasta oo sabti ah waa inaydnaan inaba dab ku shidin rugihiinna oo dhan oo muuse wuxuu la hadlay shirkii reer binu israa'iil oo dhan isagoo leh waxaan waa wixii rabbigu idinku amray isagoo leh idinku dhexdiinna waa inaad wax rabbiga isaga ururisaan mid kasta oo qalbiguusu raalli ka yahay ha keeno qurbaanka rabbiga kaasoo ah dahab iyo lacag iyo naxaas iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan iyo dhogor riyaad iyo wanan haraggood oo la caseeyey iyo adhidibadeed haraggood iyo qori qudhaca iyo saliid laambadaha lagu shubo iyo udgoon lagu daro saliidda lagu subkado iyo foox udgoon iyo dhagaxyo onika la yidhaahdo iyo dhagaxyo lagu dhejiyo eefodka iyo laabgashiga oo nin kasta oo xigmad leh oo idinku dhex jiraaba ha yimaado oo ha sameeyo wixii rabbigu idinku amray oo dhan waxaas oo ah taambuugga iyo teendhadiisa iyo dadkiisa iyo qabsatooyinkiisa iyo looxyadiisa iyo ulihiisa gudban iyo tiirarkiisa iyo saldhigyadiisa iyo sanduuqa iyo ulihiisa iyo daboolka iyo ilxidhka daaha ah iyo miiska iyo ulihiisa iyo alaabtiisa oo dhan iyo kibista tusniinta iyo laambadda iftiinka aawadiis iyo alaabteeda iyo laambadaheeda iyo saliidda iftiinka aawadiis iyo meesha allabariga ee fooxa iyo ulaheeda iyo saliidda lagu subkado iyo fooxa udgoon iyo daaha iridda laga soo galo taambuugga iyo meesha allabariga lagu gubo iyo shabageeda naxaasta iyo ulaheeda iyo alaabteeda oo dhan iyo barkadda weysada iyo saldhiggeeda iyo barxadda daahyadeeda iyo tiirarkeeda iyo saldhigyadooda iyo daaha iridda barxadda iyo musmaaradii taambuugga iyo musmaaradii barxadda iyo xadhkahooda iyo dharka lagaga adeegi lahaa meesha quduuska kuwaas oo ah dharka quduuskaa ee wadaadka haaruun iyo dharka wiilashiisa si ay ugaga adeegaan hawsha wadaadnimada markaasaha shirkii reer binu israa'iil oo dhammu waxay ka tageen muuse hortiisii oo waxay yimaadeen iyagoo mid walba qalbigiisu kacay oo mid walba ruuxiisu raalli ka dhigay oo waxay keeneen waxay rabbiga u bixiyeen kuwaasoo ah wixii loo doonay shuqulkii teendhada shirka iyo hawsheeda oo dhan iyo dharkii quduuska ahaa oo in alla intii raalliga ahayd way yimaadeen rag iyo dumarba oo waxay keeneen dugaagado iyo hilqado iyo kaatunno iyo murriyado iyo wax kasta oo laysku sharxo oo dahaba oo nin kastaaba wuxuu rabbiga u bixiyey wax dahaba oo nin walba oo laga helay buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan iyo dhogor wuu keenay oo mid kasta oo qurbaan lacaga iyo naxaas ah bixiyey wuxuu u bixiyey rabbiga oo nin kasta oo laga helay qori qudhaca wuxuu u keenay hawsha adeegidda aawadeed oo dumarkii xigmadda lahaa oo dhamm waxay gacmahooda ku miiqeen dun oo waxay keeneen wixii ay miiqeen oo ahaa buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan oo dumarkii qalbigoodu xigmadda la kacay oo dhamm waxay miiqeen dhogor riyaad oo taliyayaashiina waxay keeneen dhagaxyada oniika la yidhaahdo iyo dhagaxyada lagu dhejiyo eefodka iyo laabgashiga waxayna keeneen uunsiga iyo saliidda iftiinka iyo saliidda lagu subkado iyo fooxa udgoonka oo reer binu israa'iil waxay rabbiga u bixiyeen qurbaan ay raalli ka yihiin oo waxay ahaayeen dad rag iyo dumarba leh oo qalbigoodu raalli ka ahaa inay u keenaan shuqulka rabbiga muuse ku amray in la sameeyo oo dhan markaasaa muuse wuxuu reer binu israa'iil ku yidhi bal eega rabbigu wuxuu magac ugu yeedhay basaleel oo ah ina uuri oo ah ina huur oo qabiilkiisu yahay yuhuuda oo wuxuu isaga ka buuxiyey ruuxii ilaah xagga xigmadda iyo waxgarashada iyo aqoonta iyo sancada cayn kasta iyo inuu shuqullo yaab leh hindiso oo uu ka shaqeeyo dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo inuu qoro dhagaxyo saldhigyo lagu dhejinayo oo uu looxyada xardho iyo inuu ka shaqeeyo sanco cayn kasta oo wuxuu qalbigiisa geliyey inuu wax baro isaga iyo aaholiyaab oo ah inaa axiisaamaag oo qabiilkiisu yahay daan oo iyaga wuxuu qalbigooda ka buuxiyey xigmad inay ka shaqeeyaan shuqul cayn kasta ah oo ay qabtaan kuwa wax hardha iyo kuwa wax hindisa iyo kuwa daabac ku tola buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan iyo kuwa dharka sameeya xataa ha ahaatee kuwa shuqul kasta qabta iyo kuwa shuqullo yaab leh hindisa